أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon iiska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad kooxda rajada ka wada tirsan ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada gedo dowladaha bariga afrika ayaa xasan garguurti ugu yeeray waddanka kenya iyadoona la filayo in awaamiir cusub la soo siiyo munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay macadka ibnu taymiya ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan maktabka diiwaanka zakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay xamlo ballaaran oo kor loogu qaadayo caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo sidoo kale waxaad warkeena duhur ku maqli doontaan warbixina ka hadlaysa suuqa toddobaadlaha ah ee degmada amiir taqwo ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobada bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka dowrnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan isku horumaad u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda ardada iyo kuwa laftigreen ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay camaar cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya dagaal culus ayaa habeennimadii xalay gudaha magaalada baydhabo ku dhex maray maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo maleeshiyaad daacad u ah madaxii hore ee laga faramaroojiyey maamulka shahaadala dirirka ah ee koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftagareen sida ay xogtu tibaaxayso dagaalkan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka laftagareen ay weerar ku qaadeen saldhigyo ay degan yihiin maleeshiyaadka guurguurte oo ku yaala gudaha magaalada baydhabo jabaqda rasaas aan kala joogsi lahayn iyo daryanka hub culus ayaa xalay laga maqlayay magaalada baydhabo iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in goor dambe maleeshiyaadka ridada dib looga riixay aagga madaxtooyada dagaal culusna uu in muddo ah ka socday halkaasi ilawareedyo ayaa sheegay in saqdii dhexe ee xalay saraakiil iyo mas-uuliyiin ku sugnayd madaxtooyada baydhabo loo daadgureeyey gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo halkaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidanka xabashida itoobiya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayay wararku sheegayaan in ay jiraan iyadoo saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka lafta gareen oo la hadlay qaar ka mida warbaahinta maxalligu ay sheegeen in ay nolosha ku qabteen tiro askar ah xaalka magaalada baydhabo waa mid ka sii daraya marba marka ka dambaysa waxa uuna dagaalkani ku soo aadayaa iyadoo ku dhowaad laba isbuuc ka hor murtad aadan madooba isku caana shubay inuu yahay madaxweynaha cusub ee maamulka shahaadala dirirka ah ee koonfur galbeed mahadsanida camaar howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada askarta murtadiinta ee xero baraxow ee degmada baardheere waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xerada sidoo kale shalay qarax askarta xabashada etoobiya lagula beegsaday gudaha degmada baardheere waxaa ku baktay laba askari oo xabashi ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan oo ku taala galbeedka magaalada beledweyne dowladaha bariga afrika ayaa xasan gurgurti ugu yeerayay waddanka kenya iyadoona la filayo inuu awaamir cusub la soo siiyo marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya magaalada nifaasha ee waddanka kenya waxaa ka furmay kulamo u dhexeeya qaar ka mid ah madaxda dowladaha saliibiyiinta geeska afrika iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya kadib amar uga yimid waxaa loogu yeero beesha caalamka ayuu xasan sheekh maxamuud ku khasbanaaday inuu u safro dalka kenya halkaas oo xarun u ah inta badan sirdoonnada kufriga caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee ku lugta leh duulaanka lagu soo qaaday dalka soomaaliya ilwareedyo ayaa sheegaya in dowladaha kenya etoobiya iyo uganda ay ku cadaadiyeen hogaamiyaha kooxda ridada inuu tago magaalada nairobi si loola wadaago xogihii ugu dambeeyey ee amniga iyo siyaasadda soomaaliya maraykanka iyo ingiriiska ayaa xulafadooda afrikaanta ah faray inay qayb ka noqdaan cadaadiska lagu hayo xasan shiikha si uu uga baaqsado burbur lama filaan ah oo ku imaan karo kooxda riidada soomaaliya ee shisheeyuhu kusoo dhiseen xerada doonfaarey oo ku taal waddanka kenya sannadii labada kun iyo afar kulamada oo ka bilowday magaalada loo nasashada toga ee nifaasha ayaa wakiilada ka socda dalalka ciidamadooda kusoo duuleen soomaaliya xasan gurguurta u soo bandhigayaan mowqifkooda dhabta ah ee khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ridada dowladaha itoobiya iyo uganda ayaa lasoo tabiyey inay fariimo kulle u dhiibeen madaxweynaha kooxda ridada ayna fareen inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ula heshiiyo kooxaha mucaaradka ah ay siyaasadda isku hayaan safarka xasan gurguurta ee kenya ayaa imaanaya maalmo yar ka hor inta aysan muqdisho dib uga bilaaban dadaalada ay reer galbeedku ku doonayaan in labada dhinac lagu dhexdhexaadiyo qorsho doorasho oo maalmo ka hor ay mucaaradku ku soo bandhigeen muqdisho ayaa xasan shiikh cadaadis ku noqday iyadoona dalalka geeska afrika ay ku eedeeyeen inuusan xal doonayn horaantii bishan ayay isku horimaadyo xooggan degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ku dhex mareen maleeshiyaadka kooxda ridada iyo ciidamo daacad u ah kooxaha mucaaradka ah arrinkaas oo bannaanka soo dhigay siday u jilicsan tahay kooxda ridada soomaaliya mahadsanid marwaa munaasabo lagu maamuusiyey arday dhammaysatay maxadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan warbixinta warkan waxaa haya saadaq muumin munaasabad ballaaran oo gebagaba u ahayd dafcada afaraad ee macadka ibnu teymiya ee hoostiga maktabka dacwadda ayaa ka dhacday masjidka jaamacaha ee degmada boqaqable ee wilaayadda hiiraan munaasabadan oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay toddoba iyo labaatan arday oo ka qalinjabisay macadka ibnu teymiya ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqobo iyo marti sharaf kala duwan waxaana ardayda ka qalinjabisay macadka ay soo bandhigeen aqoontooda ah iyo kutubadii ay ku barteen macadka
وتنشرح له الصدور بلوغ هذه الغاية وختام هذا المعهد المبارك بعد دراسة دامت ثلاث سنوات الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي واجهد بعزم قوي الامتناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي بسم الله على من تجب الصلاة كيف يكون جبت صلاة على كل مسلم قف كستو مسلم بالغ غانقاري عاقل عقل له وعلى ولي سبي كيرا قفكي مسؤولك أها وحواجب كوها أن يأمره إنه أمر بالصلاة صلاة بعد تمام سبع سنين مركود ما استضو سنة كدب ويضربه أو كقرا على تركها كتيتان كذا بعد كمال عشر سنين تونسن مركود ما استكدب المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يصن فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظ وفما عليه إذا اشتمل كفى كما قد قاله الرسول إذ جاءوا يسال جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان dhanka kale mudiirka macadka ayaa ka warbixiyey taariikhda macadka iyo marxaladihii uu soo maray isagoona xusay kutubadii ay ku barteen ardayda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu bacd salaam walaalayaal ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala allahaasoo inagu nimcaysay nicam kala duwan ay ka mid tahay nicamta ilaahay inoo galay xafladda maanta aan u fadhinno oo dafcadii afaraad macadka ibnu taymiya arday ka qalinjibinaysana ah haddaan marka usoo gudbo macadka iyo maraaxishii uu soo maray macadkan horta waxaa la amaamuday ama la aas-aasay asalkiisii hore sanadku markuu ahaa kun afar boqol iyo soddonka hijiriyada ilaa kun afar boqol soddon iyo shanta hijiriyada marka waa la dhiganayay arday baa dhiganaysay marxadala marxalada labaad ee macadka si toos loo furay oo manhaji muqarar loo yeelin waxay ahayd wuxuu furmay sanadii markay ahayd kun afar boqol soddon iyo shanta hijiriyada oo laga joogo laba iyo toban sano dafacaadka marka kasoo qalinjibiyey waxay ahaayeen afar dafca dafcada koowaad ardayda kasoo qalinjibisay waxay ahaayeen soddon iyo shan arday oo gabdhihi wiilal isugu jiro dafcada labaad waxay ahaayeen afartan iyo kow arday dafcada saddexaadna konton arday bay ahaayeen dafcada hadda fadhiso oo shahaadooyinka la siinaayeen waa labaatan iyo toddoba arday manhajka ay qaadanayaan marka waa alqur'aan wa culuumuhu oo tafaasiirtii iyo tajwiidkii waxay isugu jiraan sidoo kale xadiidka iyo culumtiisa ay qaataan mutuunta sidoo kale fiqiga iyo usuushiisa ay qaataan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay wax ka qaateen ardayda oo hadda waxyaaba ay soo bandhigayeen ay ka mid ahaayeen luqadda carabiga iyo ajrumiyadii wixii la halmalay ay qaateen ee macadku waxaa xusid mudan inuu ka furan yahay gobolka qeybo ka mid a inuu ka furan yahay ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay in ay sii kordhiyaan cilmigooda dadkana ay uga faa'iideeyaan aqoontooda waxaan ku faraxsannahay aan idinku hambalyaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan idinkala soo qayb galno xafladda khatimka u ah machadka dafcada afaraad allana waxaan idin weydiinaynaa insha allahu tacaala inuu idinka dhigo kuwo cilmi iyo aqoon dheeri ah kasii siyaasa insha allahu tacaala oo sii gaaro xaqiiqatan machadka ibnu taymiya ee laqabka loo sameeyey mudiirka ayaa ka hadli ku noqon maayo waxaa laydinka raban waxay tahay oon idinku dardaarmayno in aad waddada machadka shiiqa looga magac daray aad shahaadisaan oo aad daydaydaan insha allahu tacaala sidoo kale kaalinta maanta aad ku jirtaan haddii aad tihiin gabdhaheennii waa kaalin aad u weyn gabdhaha islaamka kaalin weyn ayay kaga jiraan hooyo nin waliba rag ah ama qaa'id ah ama muuqdane hooyadiis ayaa soo saarta rag badan oo ajillo ah oo taarikhda marka la fiiriya kaalin ku leh waxaa soo saartay hooyo ayaa soo saartay marka waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacala ha idin barakeeyo waana idinka mahadcelinaynaa sida mar waliba aad u taagan tihiin gabdhaha ha yaraadaana ama ha weynaadaana ayagoo ragga ka mashquul badan ka maaragtay firaaqa yar ayaa haddana barashada alla tabaaraka wa taala diintiisa mar waliba u taagan yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala awaalkiina ha badiyo waxa aad barateen ikhlaas ha idin noqoto laakiin tafaafur iyo kufaanid iyo anaa xifdiyey iyo anaa aqaanay anaa kala buutisarey waxba ma taro waxa wax taro waa ikhlaas iyo niyadsami iyadan insha allahu tacaala waa idin dardaarmaya macadkan ayaa ka mid ah macaahidda waxbarasho ee ka furan wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan waxaana uu faracya ku leeyahay ceel caali waad mahadsantahay saadab maktabka diiwaanka sekada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay xamlo ballaaran oo kor loogu qaadayo caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo bashiir muxidiin weyman ayaa warbixinta warkan haya daryeelka caafimaadka xoolaha la dhaqdo waa tiirka ugu muhiimsan ee lagu helo wax soo saar wanaagsan korin caafimaad leh iyo ka hortagga cudurrada xoolaha caafimaadka qaba waxay bixiyaan faa'iidooyin dhaqaale oo sare halka daryeelka caafimaadka xooluhu uu ka hortago cudurrada faafa yareeyo dhimashada xoolaha kordhiyo wax soo saarka caanaha iyo hilibka hagaajiyo taranka iyo koritaanka xoolaha ilaaliyo caafimaadka dadka maadaama cudurrada qaar ay xoolaha ugu gudbi karaan dadka sidaas darteed isaga oo ka duulaya maktabka diiwaanka sekada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si gaara qaybta xanaanada oo mas-uuliyaddaasi ay saaran tahay shalay waxa uu degmada buulafullaay ee wilaayada islaamiga ee bay ku qabtay xaflad ballaaran oo mug iyo miisaan lahayd kulmisana mas-uuliyiin heer xarako mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay culimo ugaasyo dad xoolodhaqato ganacsato dhakhaatiir dhallinyaro iyo qeybaha bulshada xafladdan oo lagu shaacinaya xamlo ballaaran oo isugu jirtay wacyigelin iyo daaweyn xoolaha la dhaqdo oo lacag la'aan ah lagana fulin doono inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ugu horeyn culimmada wilaayaadka islaamiga dalka ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leeyihiin xoolaha la dhaqdo iyo si guud waajibnimada in loo istaago daryeelkooda waxaana ka hadlay sheekh fu'aad maxamed kalaf iyo sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim waxa ugu badan ee jihaadka lagu wado waa geela iyo lo'da iyo ariga sekada laga qaadayo dadka muslimiinta ee sekada bixinayo hubka lagu gado ayaa diinka ilaahay lagu difaacaya marka in xoolaha la dhaqaaleeyo ammaano weeye kuwa raacaya inay ka warhayaan in la daaweeyo waa shay waajibah laba kelima ayay walaaluhu xamladan hadda adeegsadeen oo ah dawaynta iyo wacyigelinta xooluhu waa nolosheenna dhaqaalahoo dhan la dagaalamaya qayb ka mid ah weeye waa in aan dhammaantannada aanu ka faa'iidaysanno xamladan iyo ololahan socda oo wacyigelinta iyo dhiirigelinta iyo dawaynta ah intaasi kadib waxaa madasha xafladda laga jeediyey kelimad ku saabsan xamlada iyo cidda ay beegsan doonto annagoo ah maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin qismiga xanaanada xoolaha waxaa halkan uga dhawaaqaynaa olole ballaaran oo la magacbaxay ololaha koruqaadista iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo ee wilaayaadka islaamiga mashruucaas oo halkudhigiisu yahay gurmadka caafimaadka xoolaha iyo wacyigelinta reer miyiga waxaa taabogeliyey ama soo qorsheeyey xarakatu shabaabul mujaahidiin waxaana fulintiisa iska leh maktabka diiwaanka sakawaadka khaasatan qismiga xanaanada xoolaha ee mashruucan ujeedkiisu wuxuu yahay in lagu wacyigeliyo loona gurmado reer miyiga mid ka mid a dadka xoolodhaqatada ayaa aad u soo dhoweeyey mashruucan iyo baahida ay u qabeen haddii ay yihiin reer miyiga dadka walaayaanka ee muslimiinta hortumaana hort farxadda la hadal weysan aanad hoolaha dawgaan wihi un bood un sag barbehen udara u dhammaadeen ha nagata looye ha nagata keel ha nagata ere konton sene shalay neef walisisku u furo dhuusus habisteyni soo yimaday dawgaan nu koowi un ugu dambeyn sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa sheegay in ka wilaaye ahaan kaalinkooda ay ka qaadan doonaan ololaha daryeelka caafimaadka xoolaha la dhaqdo sida geela looda iyo ariga maantana in neefkii xanuunsanaa laftarkiisa maxay ahayto in daawi loo sameeyo oo cirbado loo soo qaatay maxay ahayto tii afka lagu shubaayey iyo tii lagu duraayey tii lagu buufinayey wixoo dhanba rag dhan tiimam dhan loo sameeyey oo xabad ridi lahaa gaalo ku caadi lahaa maanta inay ku aadaan maxay badbaadinta xoolaha nool inay ku aadaan mujaahidiinta jazaahum allahu khayr si xagar la'aana inay u diyaarsan yihiin inay ugu gurmadaan dadka muslimiinta ah wilaayaadka islaamiga ah ku nool waxaan bogaadinaynaa wilaayada islaamiga ah bay si guud xarakatu shabaab almujaahidiin si gaara maktabka diiwaanka zakada oo shaqadan runtii lafdhabar u ah kana shaqeeyey jazaahum allahu khayr wa khayr aljaza si gaara qasmiga الثروة الحيوانية أو حد نلفر يو شقدنا أوديارسن وبقادنا وأنا سود وين إن شاء الله تعالى وحن بلن قاضينا إن وحي أهيت الرجال أنت شقينا يا ولايد كوجران دقموين كودن سحق لنا إن أول شقينه caafimaadka xoolaha la dhaqdo wuxuu ku xiran yahay quudin wanaagsan biyo nadiif ah nadaafad iyo la socod joogto ah oo xagga caafimaadka marka la raaco hababka saxda ah ee daryeelka caafimaadka xoolaha waxaa kor u kaca wax soo saarka faa'iidada dhaqaalaha iyo badbaadada xoolaha iyo dadka labaduba xoolaha caafimaadka qaba waa saldhigga horumarka xoolodhaqatada iyo sugnaanta cuntada bulshada soomaaliyeed haatan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysaa suuqa toddobaadlaha ee degmada miirtaqo ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa suuqaasi booqday islamarkaana warbixintan ka diyaariyey faysal mahad soomaali
qoraxdu weli si buuxda uma soo bixin balse dhaqdhaqaaqii magaalada mirtaqwo ayaa durba bilowday boqolaal mootooyin ah gaadiidka yaryar iyo dad lugaynaya ayaa ku qulqulaya magaalada ma ahan maalin caadi ah waa khamiis maalinta ugu mashquulka badan toddobaadka ee suuqa mirtaqwo magaaladan oo ku taalla wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa muddo dheer ahayd meel ay ku kulmaan xoolodhaqatada beeralayda iyo ganacsato ka kala timaadda deegaanno badan oo gobolka ka mid ah iyo wilaayaadka dariska la ah maalinta khamiista ah miirtaqwo waxay isku beddashaa xarun dhaqaale oo soo jiidata kumannaan qof ah qaybta ugu mashquulka badan suuqa waa tan xoolaha waxaa meel kasta lagu arkayaa xoolaha noocyadooda kala duwan lo'da ariga iyo geela inkastoo waxa indhahaagu qabanayaan ay u badan yihiin idaha sawaxanka iyo buuqa ganacsatada qiimaynta xoolaha iyo gorgortankooda ayaa dhinac walba ka yeeraya
todoba jir waay halkan kanuunaa todoba jir haye marka maxay kaga duwan yihiin marka kuwa kale waxay uga duwayn in la dhaqaleyo oo baahi laba ag seexday ha iyo dayn haye marka haddaa la rabaa in wixii la geliyey laga soo raado haye maasha allah saas waay idaha ayaa ah xoolaha ugu badan ee suuqa lagu kala gato gobolka shabeellada dhexe ayaana caan ku ah dhaqashada xoolahan waxaana ganacsigooda uu lafdhabar u yahay dhaqaalaha qoysas badan walaal horta suuqa waa suuqa ugu weyn gobolka shabeellada dhexe waa suuqa ugu weyn xataa gobolka suuqiisa wuu ka weyn yahay suuqan waa suuq caalami ah oo la iskugu yimaado maalinta khamiista toddobaadkiiba hal mar waxaa la keenaa xoolaha ariga sida geela sida lo'da waxaan lagu iibinin ma laha waxaa looga soo safraa ilaa xamar ilaa hiiraan ilaa galgaduud meel walba la iskaga yimaadaa xoolaha yimaada kumannaan xoolaha la keenaa maalinta oo khamiista ah waana lagu iibiyaa qiimaha markaan kaaga hadlo suuqa qiimihiisu waa kala nuucnuuc waaye idaha marka la yidhahdo birimada saddex boqolay joogtaa saddex boqol saddex boqol konton saas waay birimada oo dollarka ah waa idaha soo maaha haddii la yidhaahdo iracadka saasoo kalenta ayagane birimadu saddex boqol laba boqol iyo siddeetan sidaas waaye iyo waxba nafba siduu yahay sidaas waaye suuqaan marka xaalkiisu waa sidaas cidahaas waxaa loogu faliraa idihiisu daawo waaye oo dadka daawada raba oo jiran oo xanuunyadu ay la daala dhacay ayaa u soo doonta inta xoolaha xanuunadaas waxaa ka mid ah feshinka
laakiin suuqa mirtaqwo kuma koobna xoolaha oo keliya dhinacyada kale ee suuqa waxaa camiran meelo lagu iibiyo qudaarta raashinka dharka iyo kabaha beeralaydu waxay soo bandhigaan wax soo saarkooda cusub halka ganacsatadu ay ka faa'iidaystaan isu imaatinka dadka tirada badan sidaana dhaqaale uga sameeya mooska waxaa la soo qaadaa janaale waxaa la keenaa xamar xamar waxaa ka soo qaadaa baabuur baabuurka wuxuu keenaa joor joorka joor waxaa ka soo qaadaa baabuur baabuurka wuxuu- wuxuu keenaa biicadde ha mootaa keenee markay u yartahay meeqaa soo qadaa oo kale adiga shan kintaal afar kintaal Ha. waa gadmaa insha allah intuu ilaahay u talagalo waa bixiyo mayaa herjoora aane Ha.
dadka qaar waxay u yimaadaan si ay wax u iibsadaan qaarna si ay isaga iibiyaan halka kuwo kalena ay u yimaadaan inay la kulmaan qaraabo iyo saaxiibbo muddo kala maqnaa saacaddu markan waxay soo gaartay sagaalka iyo barka subaxnimo waxaan ka tegaynaa suuqa xoolaha oo aan sidaa uga fogayn magaalada iyo maqaayadaha laga cunteeyo safaf dhaadheer ayaa loo galaa maqaayadaha lagu qalo hilibka idaha gudaha maqaayadda qiiqa hilibka la dubayo iyo carabta maraqa ayaa meel walba iska qabsanaysa dad badan ayaa saacado sugaya si ay u helaan hilib cusub oo maalinkaa la magaciigu waa daar gowracay cabdilcadow maqaayadan waxaa lagu qalaa idaha waaweynka oo adiga dadka egfishinka qabo kaletood galaha oo sida kaletood oo adiga ilaahay kuuma daraade keliya xanuunka barnaamijkaasay dadka u cunaan dad wuxuu iskaga cunyaa hilbahan oo cadiinta ahoo kaletood way iska cunayaan qofba see u isticmaashaa kulley hadda wax saa'id ahoo hoosee jira ma jiraan maqaayadu badan raashin kale laguma kariyo waxaa lagu waxeeya waa wananka jabsada lix togod todoba togod adiga ninba sow adiga ilaahay kuuma daraade suuqa suu looga soo heli karo aa loogu qalaa maga waxaas oo ilaahay kuuma dara dadkan qofba adiga raashin lagama meesha lagama cuno
haddii aad mirtaqwa timaaddo khamiis waa inaad dhadhamisaa hilibka idaha waa dhaqanka dadka deegaanka waana waxay ku faanaan hadda maqaayad ayaan joogaa gudaha ayaan u geli doonaa insha allah dalab ayaan dhiibanaynaa inta ka horaysana waxaan la kulmi doonaa akhyaar badan oo halkan ku hilba cunaysa tahay maqaayan andalus khayr allah siiyo meesha tan waxaa yaalla hilib aad u cadiima waa maqaayad si fiican maarata u kala socotaa daawad fiican ay leedahay insha allah hilibka kan jabsaday oo imba afar togada saddex togad laba togad marba si ay tahay qofku cuna daawad iyo khayran wanaa waa dalka hooyo wax walahayni ma daawil fiican aan ka rajayna insha allah wax dibadda laga karo baktiye oo maarata oo dhacay ma ahan insha oo kale culimadooda ma aha insha allah marka waxaan ku- aan ku booriyayna dadka walaalahayna inay ku dadaalaan xoolahayna iyo dhirtayna da- ilaahay naga siiya dalka oo noo baxda maalin kastoo khamiisa saana kala isugu timaadaan haa saana isu dhimaadnaa waa soo weliba meesha meel lamaha jirnaan soo diigsannaa aan soo dadaalnaa oon dhahnaa bal aan doonano hilibkaas daawada Aan ka gaarsiino.
insha allah Maasha Allah.
hilibaan dalbadhaa haye haa hilib idaad waa haye haa wuxuu ka yahay waa iri jabsaday oo madaawila waxaan cunnimo ma ahan raashin ma ahan daawo waa haye waa fahamta sooma maxaa ku leedahay inuu daawo yahay maxaa ku leedahay waxaan ku leeyahay wax badan aan lagu arkay haye haa waa gartay dadka markuu geedmudoo kale Mhm.
markuu egfashin ku dhaco kale fiir xanuun marka waayo kale haye waxaa la arka dad xabado ku jirta oo kasoo baxshaa la arka aad iyo aad hilibkan idaha haa haye oo wallahi been aan hayn xaqiiqa waa haye haa marka siday tahayba waa ku dadaalaysaan inaad heshaan maalinka khamiista aad iyo aadaan ugu dadaalnaa weliba waxaan dhib ku qabnaaho aan dhib ku qabnaaho aan la ceel cunsanaa waxay tahay waa ha- maalinta khamiisaa jawu naga yahaa haye iyadoo hadda ee, yacni ay cariiri dhaliyey irigii mhm Iri- xoolo abaara ay jiraan haa aad iyo aad abaarahaasaad kuleyl dhilan keenay marka xoolii sidii luhin lahaa cariiri ku jira xogaa ciriiri haa haa aad iyo aad waa anuka beledkan waa dekedayni waa eelaboorkayni haye waa meeshii aan ku xiraynay oo wax walba aan uga xiraynay Mhm.
amba caafimaad ha noqoto amba waxbarasho ha noqoto Mhm.
amba raashinka la quuto ha noqoto haa hadda maqaayadan aan fadhino wax cunto ah laguma gado oo oo Walaal bariis iyo aan- baasta ah laguma ma lagu gado haye hilib keliya shax xataa laguma gado haye haa waa inaad maraq cabto waa inaad hilib cunto hilib iyo maraqaad cune irdaadka baxe waa gartay hadda xaaladaas dad cunta hilib horta horta hilib uu soo qabo ninkan waanoo dalbaya mid dalbaya waanoo dalbaya adiga iyo ayuba xaaladaas aad u jeedo hadda jabkaasi libaa cunaa koob maraq ahaan cabaa biri afar dadka deegaanka qaarkood waxay aaminsan yihiin in hilibka idaha uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aad u badan marka la eego muuqaalka guud miir taqwa waxay ka tarjumaysaa sida dhaqaalaha miyiga soomaaliya uu weli ugu tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha magaalada ayaa tusaale u ah sida suuqyada toddobaadlaha ahi u sii wadaan isku xirka bulshada iyo kobcinta ganacsiga gudaha iyadoo soomaaliya ay wajahdo caqabada dhaqaale iyo kuwa amni suuqyada sida miir taqwo oo kale ah ayaa weli ah halbowlayaasha nolosha malaayiin qof oo ku nool miyiga iyo magaalooyinka yaryar walow markan meesha ay ka baxday lacagtii shilinka soomaaliga oo suuqan aad u kala waday waa yeelka ciroolaha iyo saqiirka ay si isku mid ah wax uga iibsan jireen haddase lacagtu waxay noqotay mid elektaroonig ah oo danabaysan dadka waaweynna waa ku dhib waxaan ka mid ahaa doqowda meertaqo lacagta toormada waana dhibe nyaanya waa soo gadaweyne kaashkaaniyaa noo fiicnay waxba waa waxaan ka soo sheekaynay ganacsiga iyo maalinka khamiista ah ee degmada miirtaqwo sidoo kale maalinkan waxaan booqannay goobta caafimaad ee mahad alla waa xarunta dhallaanka iyo hooyada ee keliya ay leedahay magaaladan waxaa lagu xaliyaa kiisas badan oo kala duwan wixii halkan lagu qaban waayana waxaa deg deg loogu qaadaa degmada jowhar booqashadeenna xaruntan caafimaad waxaa nagu qaabishay umuliso sacdiye muxuudiin macow oo muddo sannada ah ka shaqaynaysay caafimaadka waxaan ka waraysannay xaruntan iyo qaabka ay u shaqayso magacayga waa sacdiye muxuudiin macow ku nool degmada meertaqwo umuliso ah qaybta jinekolojiyadan u haayo neersisna hore u ahaay laakiin shaqadeyda intaba way isku tahay maadaama ay baahi caafimaad ay ka jirto sabaxdan alxamdulilah rabbilcaalamiin gabar meeshan waa ku umashay dad ceel baraf iyo caadley iyo meel qurac faaraxi la yirahdo iyo laba garas naga soo booqday oo daawo u imaaday maalinta khamiista micnaha maalmaha kale baabuur ma jirto maalmahaasaa suuqa laysugu yimaadaa markaasay halkan ay yimaadaan haa qof kastoo baahi qabta ama uurle ama dhiig baxayso ama dhalayso ama sideeda kale isaga xanuunsan ama dhiig la-aan ay hayso ejbigeeda uu dhacsan yahay barasharka dhacsan yahay adiga inti oo markaas ay baahi caafimaad ee haweenka ay qabaan aan markaas aan u galaa waxaa ka mid ah dadka oo aneemiyaatada ah oo dhigil-aanta ah dadka ekfeshinka saa'id ah dad adiga shuban oo uu haayo oo markaas soo shubmay ee fuuqbaxay intaasa maalinta khamiista ay badanaa aan aan qaabilaa maya ayo waqti hadda xitaa gabar qurac faarax laga keena hadda aan dhaliyey saddex saac labaatan ii dhashay oo hadda banaanka faleba ay iigu suran tahay ayo waqtiga oo ay soo qabato fooshaa la ii keena ilaa laba garas ceel dheer buraale ceel baraf biyo caddo meel kasta adiga inta nawaaxigan oo wixii oo hadaa ii ka sokeeya marka kiisaska waaweyn oo tusaale aad xalin weyso oo kale intee la gaarsiiyaa jowhar wax ka sokeeya male markay wadada xitaa sometime jowhar waaba naga xiran taaba waqtiyada roobabka iyo biibaxda way naga xiran taha mid meesha ugu dhow oo emerjensiga aan u dirna waa muqdisho inkastoon ambalaasna aan lahayn laakiin gawaarida iska kiraystaan kiiska ugu dhow waa jowhar meesha aan micnaha in laga qaabil rabo laakiin badanaa wadada way naga xirantaa hadda waqti roobkaa la galay waxaa laga yaabaa isbuucan soo socda xitaa inay xiranto waayahay dadka aad la kulmayso dabcan waa dad kala duwan dad wax haysto dad aan waxba haysan siay kugu kala socan yihiin badanaa dad wax haysta maaha sidee dhanba volunteer camalan u shaqeeyaa qofka maanta oo kale markay dhasho lacag iskama dhiibi karto xoolaan kuusoo safrinaa ama beer wax ka soo go-o waxaasaa la sugaa waqtiyadan jiilaalkana sidii wax laygu siiyaba ilaaha og in qofkaas biniaadanka aan caawiyo oo markay waxheshan aan wax ka qaado saasaan ku shaqaynaa filantir ahaan u shaqaynaa mogi qof maanta wax haysato oo haddana midda kale waxay qabaan qofka markay maanta fool qabato ma yimaadaan waxay raajiciyaan inay gurigooda isaga dhalaan waxay leeyihin afar aqoolooday foolaysa shan aqoolood oo qofkii oo barasharka dhacay ejbiga dhacay oo aan bahadli karin oo tacbaanahay keenaan
khamiis kasta magaalada miirtaqwo waxay martigelaysaa muuqaal ka sheekaynaya adkaysiga bulshada soomaaliyeed awoodda ganacsiga maxalliga ah iyo xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya dadka dhulkooda iyo xoolahooda halkan waa miirtaqwo oo ka mid ah afarta tuulo ee iminka ku naaloonaya ammaanka iyo kala dambaynta waafaqsan shareecada islaamka
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii doornimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xildhigan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo mudlaa insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu